cabdirashiid xuseen cabdiraxmaan oo ka mid ahaa dhallinyarada ku nool magaalada gaalkacyo ayaa xalay lagu dilay waqooyiga magaalada waxaana dilkiisa ka dambeeyey koox dabley ah falkan dilka ah ayaa dhacay xalay salaadii maqhrib kadib waxaana goobta ka baxsaday kooxihii hubeysnaa ee dilka geystay dadka deegaanka ayaa falkan aad uga xumaaday kuwaas oo sheegay inaan dhib lagu aqoonin wiilkan dilka loo geystay gobolka mudug gaar ahaan qaybaha ay ka taliyaan shisheeyaha iyo maamul goboleedyada waxaa joogta ka ah dilalka macnodarrada ah ee loo geysanayo dadka shacabka ah kuwaas oo inta badan ku salaysan aanooyin qabiil sida dadka qaarkii sheegayaanna waxaa hurinaya ama ka dambeeya shisheeyaha iyo maamul goboleedyada gacansaarka la leh